Kelsey Ballerini, hole in the bottle.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiya barhkii duurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay lix iyo labaatanka bisha juun sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno dhaqanka soomaalida iyo dhallinyarada maanta iyo kuwii hore waxaana marti ku ah xirsidhuux run ahaantii isuma dhowa dhaqankii hore wuxuu ahaa dhaqan wadale maalin walbana muxuu ahaa waxbaa isbedelaya laakiin hadda waxaad moodaa dhaqanku inuu meel halisa marayo sidoo kale dhegaystayaala dhinacii kaalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin heesaha aynu ku wada nasan doonana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
tirada cusub ee xanuunka coronavirus ee hal maalin laga helay dalka maraykanka ayaa ku dhow inay jidka u xaadho tira hore oo ay dowladdu u sheegtay oo tibaaxaysay in in ka badan labaatan milyan oo qof uu fayrasku gaadhi doono amaba uu ku dhici doono gobollada maraykanka ayaa khamiistii shalay soo tabiyey sagaal iyo soddon kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo labaatan qof oo cusub oo haleelay xanuunka coronavirus waxaana sidaasi ku warantay jiirada the washington post iyadoo tiradan in ay noqonayso tii ugu badnayd ee hal maalin laga hela xanuunka tan iyo markii uu fiditaankiisu bilaabmay bishii disembar sidoo kale jaamacadda jhans hapkins ee waddankan maraykanka ayaa iyaduna maalinta arbacadii soo tabisay afar iyo soddon kun iyo saddex boqol oo qof oo cusub taasi oo ku dhow lix iyo soddon kun iyo afar boqol oo qof oo bishii abril ay soo gudbiyeen xashiisha jaha oo ah agaasimaha maxadka caafimaadka dunida ee jaamacadda hartford ee waddankan maraykanka ayaa isna waraysiu khamiisii siiyey barnaamijka today ee telefishinka a b c ee waddankan maraykanka ku sheegay in korarka tirada xanuunka ee maalmahan ay la xidhiidho dhaqaalaha dalka oo si degdega loo furay iyadoo aan la qaadin tallaabooyinkii ku habboonaa sidoo kale xarunta xakamaynta iyo kahortagga xanuunada ee waddankan maraykanka ee loo soo gaabiyo magaceeda c d c ayaa iyaduna sheegtay in laga yaabo in xanuunku uu taban jibaarmo marka loo eego tirada haatan la soo tabiyey faransiiska iyo jarmalka ayaa ku yaboohay khamiistii inay lacag dheeraad ah ugu deeqi doonaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o maadaama ay la dagaalamayso cudurka faafa ee coronavirus ballanqaadyada ayaa yimid kadib markii agaasimaha guud ee w h o tedros adenom gabriasus uu magaalada jeneva kula kulmay wasiiro caafimaad oo ka kala socda labada dal si ay uga wada hadlaan faafitaanka masiibada iyo jawaabaha caalamiga ah kulankii khamiista ayaa kusoo beegmaya iyada oo agaasimaha gobolka ee w h o uu ku dhawaaqay dib u soo nooleyn aada u weyn wasiirka caafimaadka ee jarmalka ayaa sheegay in jarmalka uu ku tala jiro in shan boqol iyo lixdan milyan oo dollar iyo qalab uu ugu yabooho w h o sanadkan maadaama waddanku uu la wareegayo madaxtinimada midowda yurub taageerada cusub ee w h o waa inay marka hore ansixiyaan baarlamaanka sida uu sheegay wasiirka isagoo intaasi ku daray in dowladdu ay rajo weyn ka qabto in ay dhici doonto bilowga bisha juulaay faransiiska ayaa sheegay in uu boqol milyan oo dollar ugu deeqi doono xarun cilmi baaris oo ay leedahay w h o ku taalo magaalada leyon ee dalka faransiiska sidoo kalena ay ku biirin doonto konton iyo lix milyan oo dollar oo dheeraada halka weli aad nagala socotaana waa v o a
laanta af soomaaliga v o w waxaa idiin diyaarisay barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer yurub ay yimaadeen dhulka soomaalida ee geeska afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen gobolladii soomaaliyeed gumaystayaasha ingiriiska iyo talyaaniga waana barnaamijyo taxana ah oo bilaabmi doono maalinta axadda ee siddeed iyo labaatanka bisha juun afartan iyo sideedii january leegadu say runtii u caddaysay inay necab tahay talyaaniga waxay dilaayeen konton talyaaniga xamar ku dilaaya barnaamijyadan waxaynu ku eegi doonaa taariikhdii iyo halgankii goobonimo doonka ee ku horreeyey kun sagaal boqol iyo lixdankii markii ugu horreysay ee soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xorriyadeed oo haatan laga joogo lixda sano waxa weeyaan markii aan aanu signay xamar maxamed xaaji magacaad markuu dhammeeyey buu aadan cabdillaahi cusmaan wuxuu yidhi laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddaynu kari karro marka dhaqaalaheena iyo waxaynu istaagaynu isku fillaanno aan isu nimaadno barnaamijyadan taxanaha ah ayaanu idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee soomaaliya ka jiray kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii iyo dowladdii milatariga ahayd ee kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii ilaa kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii lixdan sagaalkii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhayansan karin ayaa ummadda soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyey oo kacaanka laakiin maxaa ragaadiyey ugu dambayntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii ragaadisay dabeetana dee wixii baa sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aynu ku eegayno soddonkii sano ee ka dambeeyey taliskii maxamed siyaad bare barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee kun sagaal boqol iyo lixdankii dowladnimada isku raacay raggee wax iska qabsan la'yihiin iyo dalku muxuu u dagila yahay soomaalidu waa dadaalayso inay dowladnimadii soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in laysku kakabo ma fududa talooyinkaasi waxaa ka mida kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaannu fursad siinaynaa dhallinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magacxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta soomaalida dhegaysta hamuugaan oo ku xirrow laanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay lixdan guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka soomaaliyeed ay xuruumeen islamarkaasina ay dowla dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda ah bisha juunna ay tahay siddeed iyo labaatanka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta jimcaha ee bisha julaay ay tahay saddexda
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxa haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya waryaheenna muqdisho cabdulqaadir okey
kulante waal meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaan dhallinyarada iyo dhaqanka barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha abwaanada golaha soomaaliyeed abwan xorsiduuq waxaynu ka hadli doonaa haddii alla idmo dhaqanka iyo dhallinyarada aad baad umadsanta abwaane marka laga hadlayo ee sooyaalka dhaqanka ee barnaamijkaa martida ku tahay dhaqanka dhallinyarada maanta iyo kii hore bal wax yar aan barbardhigno
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aadaa u mahadsan tahay cabdulqaadir run ahaantii isuba dhowa dhaqankii hore wuxuu ahaa dhaqan wadale maalin walbana muxuu ahaa waxbaa isbedelaya laakiin hadda waxaad moodaa dhaqanku inuu meel halisa marayo marka waxay ila tahay bal horta intaanaan kii hore iyo suu ahaa iyo aan aadin inaan halista maanta meesha uu taagan yahay iyo waxyaabaha maaragtay la yaabka leh ee kusoo kordhay inaan ka hadalno bismillahi raxmaan raxiim haddaan hormariyo dhaqanka maanta akhlaaq ahaan haddii aan ka bilowno wiilka iyo gabadho shukaansigooda iyo ilaa midka ay dhalaan aan ku geyno waxyaaba badana kusoo kordhay waxaasina waxay u badan yihiin waxaanan anagu dhaqan iyo hidamidna u lahayn oo soo jireenka soomaalida taariikhdeyda aan ka mid ahayn waxaa ka mid a wiil gabar ubax u dhiibaya oo jilibka intuu la dhigto sidii koroow yara daanyeer yar camal maarata inta dhulka fadhiista in kor u taagayo ciridka intuu kor u taago ee gabadha ubaxa u dhiibaya annaga dhaqankeenna maaha waxaa ka mid a muxuu ahaa doqon doqontii ismooday arooskeed ka dheeshay waxaa ka mid a gabadhiyoo la guursanayo oo gabadhii la guursanayay ah inay ninkii sawira isla sii galaan dadkii isguursanayey iyagoon isqabin inay sawira isla sii galaan waa dhaqan xumo kale waaye oo maaragtay yani aan laysuba ogolan inta badan inay maaragtay wixii la arko sameeyaan waxaa ka mid ah waxyaabaha khaladka ah gabadhiyo arooskeedii ka dheelaysa yacni arooskii yacni gabadhu markay aroosayso waa boqorad ninka aroosayaana waa boqor boqorna waa loo ciyaara isagu ma ciyaaro marka in muxuu ahaa fitikfaha tukfato yani dad waaweyn oo muxuu ahaa aroosa inay dadka hortiisa ku boodboodi karaan abiteedka noocaasa yani calool furaanta heerkaasa wax dhaqankeena ma aha akhlaaq ahaanna maba fiicnaba qofkii isagu loo cayaaraya inuu meesha inta tago oo isagu cayaaro oo dadka hor istaago yani kamid maaha il adag arooskeedii ka dheesha dhaqanka soomaalida lagu yidhaahda muxuu ahaa hees xasan aadan u qaadana waa midan hadda muxuu ahaa kuu tilmaamayso muxuu ahaa waxaa ka mid a dadkii markii gurigii la galo haddana dhaqan xumadii sawiray la soo ordayaan wiilkii iyo gabadhii waxaa leeyahay sariirta kora muxuu ahaa dhiidka iska tira isku dhowaada issumiya afka wax isu geliya waxaasoo dhan kelibiyaa laga qabanaya yacni waa wax aan akhlaaqba ahayn mujtamaci hortiisa in muxuu ahaa dadkii laysku dhajiyo oo sawira laysaa qaado waxaad fahmaysaa labaatanka sano oo soo socda in xataa lagu dhiiri gelinayo inay dadka hortooda ku galmoodaan yani waxaasi wax oo maaragtay aad u xun waaye oon yacni dowlad celinaysa iyo shacab celinaysa iyo dhaqan celinaya iyo abwaano celinaya iyo saxaafad la dagaalamaysa iyo midnana ma u jeedo ilaa iyo hadda laakiin abwaane dad badan oo arrintan taageerta waxay leeyihiin labada qof ay iscalmatay ee farxadda inay dadka la wadaagaan oo ay markhaati noqdaan oo dadkoo shuhadee ay goobjoog ka noqdaan baa uun lagala jeedamaya maya maya sax maaha sax maa waxaan kaala leynaa dhaqan waaye dhaqan haddaad maqashana waa diin diintuna akhlaaq bay leedahay marka akhlaaqdii aniga iyo xaaskaygu inaan dadka hortiisa isku shumino inaan dadka hortiisa isku dhegdhegno inaan dadka sariirta intana la geeyo la yidhaahdo meesha isla seexda isku soo dhowaada xabadka isku qabta yani taas ma ku jirto ka soo tag haddana caruurtii waxaa loo sameynaya waxa la yidhaahdo nataale annaga dhaqankeenna ma aha oo maaragtay in canuga loo sameeyo ee sanad guuro maaragtay ma aha wax oo annaga dhaqan ahaan aan leenaha ma aha ka soo tag haddana dhaqankii haddana lebiskii lebiskii buu galay yacni hadda dhallinyaradu habkay u labisato af soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa arad arad nin aradan surwaalkiisa waa jeexjeexan shaatigeebaa dabada ka duleela yacni wuxuu ahaa gabadhii sibay u rifrifan tahay yacni arad baa lagu yidhahdaa qof dhar waayey oo kale marka waxaa la yidhi fashion waaye surwaal lagu jeexan inta soo qaata nin weynoo gabar kaa doonayo labaatan jira aa surwaal jeexjeexan kuwa soo qaadanaya yani waan gartay barnaamijkan ee sooyaalka dhaqanka v odu samaysay barnaamijka dhallinyarada si dhallinyaradu u fahmaan sooyaalkii dhaqani jiray bal dhallinyaradii hore dhaqankoodii aan u laabto si bal u fahmaan marka hore
horta muxuu ahaa marka hore haddaan tan ka dhaco surwaal jeexjeexan gabar laguma shukaansado gabdhaha lo iyo naagaba waa isgiirgiira layidhi gabdhahu waxay u baahan yihin in laysu qurxiyo in laysu qurxiyaa kuma jirto surwaal jeexjeexan kuma jirto geese xirxiran kuma jiro madax oo dhoor leh oo maaragtay aad moodo madaxii diiqa oo kale yacni waxa weeye isqurxin waaye marka taas haddaan meesha uga harno waxyaabo kale oo aan fiicnayna waa jira dheeshii oo kale galay dheeshii oo kale yacni waxa weeye cayaarihiina way lumeen oo waxa weeye cayaarihii cayaarihii soomaalida cayaarihii soomaalida oo kale hadda markaad fiiriso dhaanta oo waxaa ku soo haray oo idileel dhelan rogay oon yani habkii dhaantadu aan ahayd yani aan loo cayaarin la casriyeeyey oo dhaqamo kale aad mooda xoogaa in lagu dardaray oo qoorta si loo werwareejinayo laakiin iyadii yaa hartay cayaaraha soomaalidana kuwa ugu fudud oo ugu jilicsan oo yani ad walbaa cayaari karto waa cayaarta suurowga la yidhahdo iyo dhaantada kuwii kaleo dhan waa suuleen waxaa la wadaa kuwo kale oo maaragtay waxaa ugu daran yani kalaabyada hadda waxa laga tumayo muusigyada maaragtay yani nin iyo naag yani si toosa isugu neekanaya oo maaragtay aan akhlaaqda ahayn wax bac ka si xamar looga yaqaano anu ma aqaan meelaha kale waxa looga yaqaane oo maaragtay gabadha mustaqbalkeedii oo dhanba hadday cayaartaa dheesho markay eyeyada noqoto xataa aan wax sumcada aysan weligeed yeelanaynin hadday wax kasta samayso marka arrimahaas halista aho way jiraan dhallinyaradii hore markaan ka fiirino dhallinyaro hore xuduuday lahaayeen yacni markuu gabadha la sheekaysanayo xad buu lahaa markuu guursanayo xad uu lahaa markuu la dhaqmayo oo uu qoyska yahana xad kaleetu iska lahaa bal haasaawaha markay ku jireen
haasaawaha oo horta inta badan dhaqankeennu miyiyuu ku dhisan yahay oo reer miyiyaa nahay aad baad marka moodaa inuu xoogaa u adkaa oo yacni habeenkii marka la casheeyo ayuu baxayaa wiilka oo tabcaana oo maanta ama dhaan jiray ama ceel jiray ama xoolo jiray caawa saddex saac afar saac buu wuxuu u guuraynayaa dhul aan ka sokaynin soddon kilomitir markuu soddonkaa kilomitir tago ayuu gabadhii muxuu ahaa ay ama aqbalaysaa inuu la sheekaysto ama ay diidaysaa oo waxaa weeye waxaa weeye wuxuu samaynayaa gabadha horta akhlaaqiyan markuu u yimaado iyadoo jiiftu inta badan u imaanaya markuu yimaado ma fadhiisanayo gadaasheeda wuxuu fadhiisanayaa meel madaxeeda xaggiisa ah maxaa yeeley hadduu oo dhaqana hadduu fadhiisto dhinaca dambe uu ka fadhiisto yacni waxyaabo kalaa imaan kara inuu akhlaaq xumo ku kici karayo oo kale aa iman kara arrintaasi si uusan ugu soo dhowaanin wuxuu fadhiisanayaa gabadha meel madaxeeda ah marka labaad gacantiisa kuma taabanayo ee ul uu wato oo kale ayuu ku taabanaya markaas ninkaasi saddex heer ayuu noqonayaa inay gabadhu iyadoo jiifto intay wejiga marada saa waxyar ka wareejiso markay aragto ay u jawaabi diido madaxa ka daboolato ninka ku xigahay waxaa weeye nin ay muxuu ahaa wax yar intay xusul soo dhigato ay tiraahdo waa maxay goorkaad socotaa adeer diyaaruma ahi inaan kula hadle ay tiraahdo kaasi wuu ka rajaroon yahay kii hore xoogaa ha ninka kale way fadhiisanaysaa oo intay fadhiisato ay muxuu ahaa leedahay anigu meel uma socdee hadal waxay hadal kugu jira hadda aqalka hooyadeed irideeday joogtaa hadal fiican kaasoo kaama soo bixi karo ninka kale inta la istaago oo gogol loo qaado ayaa maaragtay meel lala fogaadaaho geed agtiis iyo meel gaar ah iyadu leedahay ay halkaa la tagtaa inaba ha la ekaatay wax xadguduba maka dhacayaan meeshaas ninkaasi gabadha inaba ha la ekaatay
laakiin waxaa jirtaa la yidhaahdaa marka laga hadlayo durbaanka iyo isku soo bixidda inta farima jireen la ciyaarayey walasaqa la tumanayey sida da lagu kala khaliibadeen halka laisku soo bandhigayay may taasi waxa weeye taasi waxa weeye waa waa wax kale waxa weeye dhallinyaran dhib garan mooyo dhuuxa wey madow yahay isagoo howloo dhan qabtay ayaa gabari durbaan u yeerinaysaa wiilka laba gabdhood saddex gabdhood unbay isugu imaanayaan haan bay tumanayaan haantu waxaa weeye mara ayaa afka laga saaraya haanta caano ayaa afka laga marinaya waa la qoynaya xoogaa caraa iyo waxbay sii marinayaan gabdhuhu geesahay ka qabanayaan way ku adkaynayaan haanta afkeeda kuma xirayaane waa la fargaadaya marka fartaa lagu dhufanaya waxay u yeeraysaa marka sida gurbaanka gurbaanay u yeeraysaa markaasay bilaabayaan inay muxuu ahaa ay garaacaan haanta inay tumaan marka daryaan haantoy daryaan daryaan dooxada ka yeer daryaan oo diririglee daryaan doob jiifa kaci codkii wuxuu ku dhacayaa muxuu ahaa meel fog buu ku dhacayaa markaasuu muxuu ahaa geedaha iska fiirin maayo markuu baashaa maqlo geedaha iska fiirin maayo waa soo cararayaa sidaasay ku yimaadaan meesha meesha yani waa wax loogu gambado maaragtay is-aragga arin muxuu ahaa saldhigga oo ugu weyn waxaa weeye qaabkii laysku arki lahaa meesha waa laysugu yimaadaa dhallinyarada isugu imaanaysa wiilashii gabdhaha isugu imaanaya caytan wuu ka dhacaa afxuma way ka dhacdaa in muxuu ahaa lagu gudbiyo qofku qofka siduu u jecel yahoo kale inuu hees uga hadlo way jirtaa in laysku faduuliyaaho way jirtaa waxyaa badanaa jira kabacdi marka cayaartaasu dhammaatana dadku inta badan labalaba isu raacaan oo waxa weeye waa meeshii laysugu yimid inta badan hooyooyinka iyo ma diidaan dhallinyaradu inay cayaarto oo waxaa leeyahay maskaxdoodii waxay u tahay in yani lagu nadiifiyo maskaxda marka meeshaasaa maaragtay labadii israbtay ay inta badan iska helaan oo inta badan lagu hadli maayo meeshan laakiin gaar loola baxaa waxaa kaloo dhaqanka ku jira in gabaro ay gabdhaha kaaba u tahay koox gabdha ah marka markay cayaartu dhammaato ayay meel u fariisanaysaa gabdhihii o dhan iyada ag fariisanayaan marka wiilashii gabdhaha la hadli mayaane waxay codsi u jeedinayaan gabadhaa kaabaha marka heblay hebel lasoo sheekaysa leedahay heblay hebel u sheekee heblay hebel la hadal way ku kala daraysaa hadday rabto waxay kugu daraysaa caawa dhan midii adigu jactadaysa meesha mid aan ahayn oo kale oodan abteed ayadaa haa inta badanna waxbay og tahay oo dadku siday isu leeyihiin oy isugu nugul yihiin way ka warhaysaa marka isku dariddaasna way jiraan oo waxaana loo isticmaalayaa wiilka afka gaaban oon awood u lahayn inuu gabar muxuu ahaa intuu dardaro kala soo baxo gabdhaha dhexdooda inuu jaanis helo waa looga jeedaa gabadha miskiinta oo aanan dhihi karin waa kula sheekaysanaya ama aan xataa aqbali karin in la yirahdo ayaa istaag ninkaan raac la soo sheekaysana waa waa yani fursad loo samaynayo oo loogu talagalay dhalinyarada kuwa afka gaaban waayo marka waa qolo u dooda xuquuqda xuquuqda xuquuqda jacaylka ka jirta gabadhaas waa waa maaraynaysaa iyada maaraynaysaa iyada qofkii rabana
iyada qofkii rabaa waxaa weeye iyada fahmaysa xataa ninkii rabay ay og tahay ay ku daraysaa naa kaleeto laakiin wuu soo noqonayaa xoogaa markii meelaha la kadankoodo yaa la iska soo noqonayaa waa sidaas wey
dhaqankii soomaalida waxaa xoogiisa jirtay gabdho walay bakhaan oo wiilka inta raacaan maaragta meel fogoo reer ka baxsanay uu guur ka soo dhaco ama masaafada meelaha qaar hadda muqdisho way jirtaa soomaaliya marka dhaqankaas bal sidee buu ahaa maya masaafada horta halisteeday leedahay gabdho masaafo loo wadaa libaax cunay muxuu ahaa gabdho masaafo lala aaday baa laysku dilay oo dagaal badan ka dhacay gabdho badan oo masaafadii waa lagu guursaday marka masaafada lagu guursado marka xeer baa jira ninku gabadha markuu soo mehersado su ula cararayo reerkiisi buu la aadayaa reerkii markaas guurka sidiisaba waa ogolaasho labada isguursanaysa iyo ogolaasho waalidka reerkiisii markaas gurmad waxay u gelayaan inay ogolaashihii waalidka loo soo iibiyo ninka oo yardo iyo wax la yidhaahdo bowdjebis xaal iyo xumayn dardaryo balaayo oo dhan intaa maaqa waxaana xoolaa la qaado muxuu ahaa laga soo iibiyo reerkii ogolaashaha in laga soo iibiyo inta badanna waa muxuu ahaa way ogolaadaan reerkuyo waxaa leeyahay hadda gabdho isu diid ma lihin laakiin waa laysganaaxanaya xoogaa ganaaxa waa laysganaaxanayaa laakiin halis badan ayay leedahay masaafada oo maaragtay qofka xataa kharash aan geli lahayn ayaa gelaya xilliga masaafada maxay ahayd wixii kale oon dhihi rabay waan gartay qaybihiin dambe soo gaarna mahadsanid abwaan horsi marka laga hadlayo sooyaalka dhaqanka iyo dhaqanka dhalida maanta waa qasab in la helo talooyin iyo xal kuqo noqon kara marka fikirkaaga saliimka maxaa tala soo jeedin lahayd fikirkayga saliimka horta waxaa waye sideedaba masaafada in la iska daayo waxyaabaha aan ku fiicnayn muxuu ahaa guurka xilligan casrigaana laga daayo oo diin ahaanna diintuna aysan ogolaanaynin oo ama xoolaha badan oo lagu khasirayo oo lagu cayaaraya ah ama waxyaabaha anshaxeen ee dhaqankeenna aan khusayn oo lasoo minguuriye ah marka haddiiba adiga wax soo aad soo kordhinayso ood guurkaada wax ku samaynayso xalku waxa weeye wax kasta oon diinta islaamka ogolayn dhaqanka suuban ee soomaalidan aan ku jirin in la iska daayo intaas waaya xalku run ahaantii waxaana qabaa in la guulaysanayo furiin badan baa jira furiinka badan waxaa sabaabaya waxaa weeye xalaal iyo xaaraan baa laysku barxayaa marka arrimahaas in laga daayo aan aad iyo aad u soo jeedin lahaa intaas ayaan ku soo koobayaa toddobaadkan barnaamijka sooyaalka dhaqankood ka dhagaysanayseen barnaamijka dhallinyarada v o a barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed abma horsudhuuq oo ka faalloonayay dhaqamada xun ee xilligan jira iyo sida loo gudbi karo iyo dhaqankii wanaagsanaa soomaalidu lahayd intaynu kulmi doona barnaamijka lamid a nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa loo caleyma saaray soddon sannadood kadib horyaalkii ugu horreeyey ee dalkaasi ingiriiska kadib markii kooxdii kusoo xigtay ee manchester city ay guuldarro kala kulantay kooxda chelsea oo ay marti u ahaayeen kulankii u dhexeeyey kooxaha manchester city iyo chelsea oo ahaa mid aad u adag ayaa guusha waxa ay chelsea ku raacday laba gool iyo gool iyadoo sidoo kale kulankan uu natiijo kale u xambaarsanaa kooxda chelsea oo doonaysa in sanadka dambe ay ka mid noqoto afarta kooxood ee dalka ingiriiska uga qaybgelaya koobka horyaalada yurub kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa hadda saddex iyo labaatan dhibcood ka sarraysa kooxda kusoo xigta ee manchester city taas oo la micno ah xitaa haddii toddobada kulan ee horyaalka ka hartay liverpool laga badiyo inay horyaalka ku guulaysteen liverpool ayaa sidoo kale markii ugu horreysay taariikhdooda ku guulaysanaya horyaalka dalkaasi intii loo bixiyey english premier league haddaba dhacdadii xalay iyo natiijadii ka dhalatay kulankii labada kooxood ee manchester city iyo chelsea u dhexeeyey ee liverpool loogu caleema saaray horyaalnimada dalka ingiriiska ayaan wax ka weydiiyey wariyaheenna nuur bukhaari oo jooga washington samakaab waa mahadsan tahay sidaad sheegtay liverpool soddon sano kadib ayay xalay u dabaaldegtay hanashada horyaalka premier league ingiriiska waxaana taasi ay timid kadib markii marka hore ay liverpool aad u dadaashay oo ay iska ilaalisay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka ee ee hadda dhammaadka ah hal jeer oo keliya ayaa laga badiyey sida aan ognahay laakiin guusheedii shalay waxaa soo dedejisay chelsea oo ka badisay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee manchester city oo iyadu laba iyo hal loogaga wadroonaaday taasi waxay keentay in liverpool ay maaragtay iyadoo ay u harsan yihiin toddoba ciyaarood ay horyaalka hanato sababtoo ah manchester city ayaanan ka dabagaari karin xitaa haddii ay wada badiso dhammaan kulamada u harsan hadda oo ah lix ciyaarood liverpool toddoba kulan ayaa uga harsan horyaalka haddii xitaa manchester city ay badin lahayd oo ay chelsea ka badin lahayd kulanka soo socda haddii ay badin lahayd liverpool iyada ayaa qaadan lahayd laakiin taasi maba aysan dhicin oo waa lasoo dedejiyey marka arinta xusida mudan ayaa cabdiqaadir oo ah in tiimkan hadda uu leeliyay macalin yorgen club oo ah macalin jarmal ah in ay noqdeen tiimkii ugu wanaagsanaa soddonka sano ee lasoo dhaafay sababtoo ah waxay isku qaadeen sanadkii aanu kasoo gudubnay oo aan ognahay inay koobka horyaalka yurub qaadeen iyo hadda oo ay noqdeen horyaalka ingiriiska marka taasi shaki kuma jiro tababarahan ayaa ah lagu sheegaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan yurub iyo dunida ayuu yimid bishii oktoobar waxaana uu dhisay tiim adag oo isku duuban oo la sheegay in ay dhammaan saaxiibo wadan yihiin waa garta nuur bal dhinacii dabaaldega ka waran maadaama horyaalkan uu kusoo aaday iyadoo uu jiro cudurka covid sagaal iyo toban oo dartiisaba loogu diiday taageerayaasha inay garoonka soo galaan maxay sameeyeen marka taageerayaasha ee liverpool markii loo sheegay inay kooxdooda ama ay ogaadeen inay kooxdooda horyaalka ku guulaystay dhinaca dabaaldega haddii aan fiirino taageerayaasha liverpool inkastoo maamulka magaalada liverpool uu ka digay in ay isu soo bax sameeyaan haddana taasi ma aysan dhicin kumanaan ka mid ah ayaa wadooyinka iyo bartamaha magaalada iyo garoonka anfield xalay tegay waxay wateen calano qaarkood ayaa afka u duubnaa qaarkoodna ma aysan wadanin cafuufka ama afdaboolka marka dabaaldegyo waaweyn ayay dhigayeen ciyaartooyda qaarkood xitaa iyagoo oo maaragtay sida kabtanka iyo goolhayaha iyo maaragtay qaar ka mid a ciyaartooyda meel ayay ku wada daawanayeen marka dabcan waxaa ugu dambeysay inay horyaalka qaadaan xilli ciyaareedkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii iyo sagaashankii marka waa taariikh weyn marka cabduqaadir liverpool maaragtay iyada ayay u shidan tahay magaalada liverpool iyo ingiriiska maanta iyo xalay iyo berriba
heesta waqti iyo fanaanada kaltuumbacada markana nala dhegaysta
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa ay halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo tan idaacadan mid lamida isugu iman doona waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaanaha